magacayda waxaa la dhahaa mukhtaar daahir cusmaan waxaan ahay gudoomiyaha dadka u dooda husaanta magaalada gaaris maanta horta waxaan meeshan isku imaanay inaan ma aragtay aan ka hadalno arrinta maanta aan ma aragtay la kulanay horta waxaa waaye waa waa arrin kees soo socday magaalada gaaris sida ogsoontihiin maaragtay farxumeynta gabdhaha ilmahaas ayada uga badatay marka maanta maxkamadda gaaris waxay suubisay go-aan weyn bay bixisay go-aankaasna waan ku faraxsannahay gacanna waan ku siinayna maxkamadda horaanna waan la shaqaynayna maxkamadda gaaris haddana waan la shaqaynaynaa marka waxaan u baaqaynaa dadweynaha gaaris inay ogaadaan maxkamadaha gaaris way shaqeynaan xaq cadaaladna waa la heli marka sida ogsoontihiin horta horaan waan kasoo horjoodnay arrimaha ma aragtay farxumeynta gabdhaha iyo ilmaha ma aragtay lagu dhameynayo arrinta maslaxada oo gogol hooseeda lagu dhameynayo ju- marka arrintaas saa idoogu soo horjoodna taas ilma xaq kuma helaan ilmaha mas-uulad baa naga saaran inaan ma aragtay ilaalino waxbaradkooda iyo ma aragtay wanaagooda marka haddii hadda ma ay noqoto haddana ilm- een macallimiintii loogu talagalay inay wasaasiga ilmahooda ilaaliyaan ee wax ay baraan haddana ay ku noqonayaan ay faraxumeynayaan waa arrin saa'id u foolxun marka maanta go-aanka maanta maxkamadda ay ay bixisay oo macallin iskuul u weyn soddon iyo shan sano ay xukuntay waa arrin saa'id aan ku faraxsannahay Een, marka waxaana rabnaa dadka kale ma aragtay een, arrimahaas iyakana faraha la galaan in tilaabo sharciyan laga qaado Ee, gender working group waan u mahadcelinayaa qaas ahaanna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo een, garissa law court iyo een, judge-ka go-aanka gaare magacaygu waa cabdiwahab ibraahim waxaan la shaqeeyaa ee, guddiga jinsiga iyo sinnaanta qaran ee waddanka kenya ee maareeyaha guud ee gobolka waqooyi bari uu xilsaaran ee, ee, maanta sida hore loo sheegay halkan waxaan iskugu imaanay dabaaldeg anigoo u dabaaldegayna arrintii ee, maanta go-aankii kasoo saar ee, qaraarkii ay soo saartay maxkamadda ee gariza Ee, qaraarka maxkamadda oo ku saabsanaa ee, kees ee, faraxumeyn wiil yar oo toban iyo todoba jir lagu faraxumeeyey iskuul uuna faraxumeeyey macalinkiisa iskuulka ee, macalinkii oo marna waalid ah marna ee, macalin iskuul ah marka ee, northeastern ama garissa waxaa ku soo batay keesaska ee, kufsiga gabdhaha lagula kaca iyo wiilasha lagula kaca marka waxaan leenahay oo baaq waxaan u diraynaa in ee, ma- odayaashii arrimahan u fadhiisan jiray oo xallini jiray in ee, arrinta aan loo fadhiisanin oo keesaska haddii ay dhacaan ee, loo soo gudbiyo ee, sharciga waddan ku yeela sida maxkamadda iyo ee, systemka waddanka u yaala Ee, odayaasha arrimahan sameeya waxaa baaq loo diraya in arrinta ay ka fogaadaan maxaa yeelay arrinta waa arrin sharci darre maslaxada waa arrin wanaagsan laakiin lama ogola sharciga kenya ma ogola in arrimaha kufsiga iyo ee, waxyaalaha la midka ah inaan lagu xalilinin ee, maslaxada waa la ogolyahay maslaxada in lagu xaliyo keysaska dhulka ama ee, arrimaha yaryar oo loo yaqaano civil caseska in lagu xaliyo ee, way u bannaanta laakiin lama ogola cunug yar oo sideed iyo toban ka yar in la farxumeeyey ee arrinta ee, loo fadhiyey haddii aad fiirisid ee, soomaali ahaan maslaxada ay xaliyaan ee, keysaska ee, jinsiga ku xilsaaran waa arrin waxaan dhihi karnaa ee, cadaalad darre eh waxaa la- waxaad arkaysaa gabar yar ama wiil la kufsaday oo lagu xalinayo afar qaalmood oo lo ama lacag siddeetan kun Ee, nasiib darra waxaa ka sii xun ee, lacagtii la kala qaatay in odayaashii ay u noqonayso allowance ama ay meeshii ku qaybsanayaan marka qofkii uu dhibka soo gaaray ama gabar shan la farxumay aad arkaysaa maamadii inay ku dhehayso isbitaal hataa waxaan ku- aan ku geeye ma haya marka waxaan leenahay odayaasha ha la iska daaya arrintaas dulanka maxaa yeele diinta haddii aad fiirisid waa waadix waaye waa cadaysay haddii kufsi dhaca wey lagu xalin lahay haddii ay tahay sharciga kenyana wuu cadyahay hadda maanta keeskan ee, macalinka wiilka farxumeey ee macalinka mwangaza in ee, lagu xukumay soddon iyo shan sano oo xerag ah marka waxaan leenahay ee, haddii ay arrimaha camal ay dhacaan in maxkamadaha la keena ee, dowladda ee county governmentka national governmentka iyo hay-adaha aan dowliga ahayn inay garab u noqonayaan oy garab istaagayaan oy arrintaas ilaa ay ka gaaraysa ee, meesha ugu dambeysa laga gaarsiinaya